iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee galatiya rumaysad baa lagu noqdaa carruurta ilaah laakiin waxaan leeyahay inta midka dhaxalka lahu ilmo yar yahay waxba kama duwanaa addoon inkastuu yahay sayidka wax walba laakiinse wuxuu ka hooseeyaa kuwa ilaaliya iyo wakiillo ilaa maalintii aabbihiis ka ballamay sidaas oo kale innagu markaynu carruur nahay waxaa ina addoonsan jiray waxyaalaha aasaaska ah ee dunida laakiinse markii wakhtigii buuxsimay ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay inuu furto kuwii sharciga ku hoos jiray inuu carruurtiisa inaga dhigo oo wiilashiisa aad tihiin daraaddeed ayaa ilaah u soo diray ruuxa wiilkiisa qalbiyadeenna dhexdooda isagoo dhawaaqaya oo leh aabbow saasaadan mar dambe addoon u ahayn laakiinse waxaad tahay wiilkiisa oo haddaad wiilkiisa tahay waxaadna tahay mid dhaxal leh xagga ilaah dib u noqoshada waa laga digey laakiinse markii aydnaan ilaah garanayn waxaad addoommo u ahaydeen kuwa aan ilaahyo ahayn xagga dabiicadda laakiin haatan idinkoo ilaah gartay ama ilaah idin gartay sidee baad mar kale ugu noqotaan waxyaalaha aasaaska oo miskiinnimada ah tabartana daran kuwa aad jeceshihiin inaad mar kale addoommo u noqotaan waxaad dhowrtaan maalmo iyo bilo iyo xilliyo iyo sannado waxaan ka baqayaa inaan waxtarla'aan idinkugu howshooday waxaan idinka baryayaa walaalayaalow inaad noqotaan sida aan ahay waayo amba waxaan ahay sida aad tihiin waxba iguma aydnaan xumayn laakiin waad og tihiin in itaaldarrada jidhka aawadeed aan markii ugu horraysay injiilka idinku wacdiyey waxa ku saabsan jidhkayga oo idin jirrabay ma aydnaan quursan mana aydnaan nicin laakiin waxaad ii aqbasheen sidii malaa'ig ilaah xataa sidii ciise masiix haddaba meeday farxaddiinnii waayo waxaan idinku markhaati furayaa inaad ii bixin lahaydeen indhihiinna oo aad isiin lahaydeen hadday suurtoobi lahayd haddaba cadowgiinnii miyaan noqday runta aan idiin sheego aawadeed aad bay idinku doondoonayaan si aan wanaagsanayn laakiin waxay doonayaan inay idinka kaayo xidhaan si aad idinku iyaga u doondoontaan waa wanaagsan tahay in aad loon doondoono wixii wanaagsan had iyo goorba oo ayan ahayn markaan idinla joogo oo keliya carruurtaydiyey mar kalaan idin foolanayaa ilaa masiix idinku dhex abuurmo waxaan jeclaan lahaa inaan haatan idinla joogo oo aan codkayga beddelo waayo waan idinka shakiyayaa labada wiil kuwiinna doonaya inay sharciga ka hooseeyaanow ii sheega sharciga miyaydnaan maqlin waayo waxaa qoran in ibraahim laba wiil lahaa kii uu addoonta ka dhalay iyo kii uu naagta xorta ah ka dhalay laakiin kii addoontu xagga jidhku ka dhashay naagta xorta ah keediise ballan buu ku dhashay waxyaalahanu waa masaal waayo dumarkanu waxay ka dhigan yihiin labada ahdi mid buursiinaay buu ka yimid isagoo u dhalaya addoonnimo taasu waa hagaar hagaartanu waa buursiinaay oo caraabiya ku taal oo waxay ka dhigan tahay yeruusaalimta haatan joogta waayo waa la addoonsaday iyada iyo carruurteedaba laakiinse yeruusaalimta sare waa xor waana hooyadeen waayo waxaa qoran faraxsanow ma dhalaysta aan dhalinaay kala bax oo mashxarad taada aan foolanaay waayo tan cidlowday carruurteedu waa ka badan yihiin tan ninka leh kuweeda innaguna walaalayaalow waxaynu nahay carruurtii ballanka sida isxaaq oo kale laakiin markaas kii jidhka ka dhashay wuxuu silciyey kii ruuxa ka dhashay haatanna waa sidaas oo kale laakiin maxaa qorriinku leeyahay addoonta iyo wiilkeedaba eri waayo wiilka addoontu dhaxal la wadaagi maayo wiilka naagta xorta ah sidaas daraaddeed walaalayaalow innagu ma nihin addoon carruurteed laakiinse waxaynu nahay naagta xorta ah carruurteed